haatan kusoo dhowaada barnaamijka martida iyo mikrofoonka waa kan wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa bashiir ammaan cali mire oo ah maamulihii hore ee iskuulka weyn ee ku yaala magaalooyinka gothenburg iyo stockholm ee dalka sweden ee loo yaqaano al azhar scotland oo ah dugsi hoose dhexe iyo sidoo kale waxa ay maamulaan iskuulka la yidhaahdo international i t college ee ku yaala dalkaasi sweden kusoo dhowo marka hore barnaamijka
aad iyo aad baa umahadsanta idinku mahadcelinaya waayahay bashiir maamulihii hore iyo asaasihii hore ee iskuulka ayaa tahay iyo guddoomiyihii hore dabcan marka laga hadlayo maamulka waa ku weydiin doonaa arrimaha taagan ee ku aadan in iskuulladan albaabada ay sweden isugu dhufan doonto laakiin marka hore goormaa la asaasay iskuulka al azhar tir ahaanna imisay dhan yihiin iskuullada guud ahaan ku yaala magaalooyinka dalka sweden
waxaa la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii guud ahaan waxay ahaayeen sagaal ka kooban xanaanooyin dugsi hoose dhexe iyo dugsi sare oo ku kala yaala magaalooyinka gothenburg oo caasimada labaada magaalada stockholm caasimada koobaada iyo magaalo saddexaad oo magaalooyinka ugu waaweyn wadanka oo la yidhaah magaalo la yidhaah orebro waxay ahaayeen sagaal lix ka mida horaa loo xiray saddexdii ugu dambaysana haddaa la doonaya in albaabada loo laabo maxay tahay sababta marka albaabada laydinkaga xirayo iskuuladan
iskuullada sababta loo xirayo waxa weeye waxaa jiray dagaal guud oo reer galbeedku si si caama ay islaamka ugu qaadeen oo caanka adduunka oo idil waddan kastoo yuruba xitaa faransiiska iskuulladana waa la xiraya masaajidada waa la xiraya marar kastana wax badan oo loogu marmarsiyooda lama waayo laakiin qodobka ugu weyne hadda iskuulladan saddexda ugu dambeeya ay ku xirayaan waxay leeyihiin guddiga maamulka iskuulka yaan munaasab ahayn inuu maamulka hayo
waa gartay maxaa ka jira arrimaha ku saabsan waxa loo yaqaano money launderingka ama lacagaha la dhaqo iyo dembiye kale in laydinku soo eedeey
waxaa jiray runtii waxa socday ololo weyn oo oo warfaafina weerar warfaafina oo islaamka lagu hayay muddo shan iyo labaatan sanadooda laakiin waayihii ugu dambeeyey iskuulka iyaga markii ay soo saareen qodob ay doonayaan inay iskuullada lacagta dowladdu ay siisa laga joojiyo oo waalidiintu ay fangeliyaan yaa waxaan u aragnay iskuullada diimahay weliba yidhaahdeen waxaan aragnay waalidiinta yuhuudda ah ee sweden jooga waa waalidiin qaniya iskoolkooda maalgelin kara wadaadada kristankaana sidoo kale waalidiinta kristankaana sidoo kalean ka wadaa waalidiinta muslimiintaa inaysan awooddaa lahayn saa la ajligeed baan dabcanay bangi islaamiya inaan aasaasno oo bangigaas uu maalgeliyo iskuullada islaamka ah dagaalka oo dhan halkaasuu ka bilowday toban milyan oo lacagtii faa'iidada uu iskuulku lahaa ayaan damcanay inaan ku maalgelina bangiga lacaga badan oo dad muslimiina maalgashadeen oo ku jiray hore marka halkaas waxay ka heleen qodob ay leeyihiin kuma taalla dastuurka iskuulka lacagta iskuulka aad ka heshaan inaad bangi islaama ku maalgashataan halkaasaa weerarka laga qaaday waxa kaloo dhan waa kuturkuteen iyo hadal beena oo iyaguna ogyihiin inuusan xaqiiq lahayn laakiin qodobka ugu muhiimsan ay codsadeen waa kaas kaasayna ku xireen aniga igu xireen oo xabsiga igu geeyeen laakiin maanta markaan soo baxay wax xiriira uu qodobka la leeyahay male ee islaam nacaybun baa iskuullada loo xiraya waa gartay imise sanaad xirnayd adiga
aniga waxaa laga xukumay afar sano iyo lix bilood laakiin saddex baa lagu jiraya xabsiga sanad iyo iyo barna dibaddaad joogaysaa dibadday kaaga warhaynayaan kaana xayirayaan safarka
waayahay hadda marka imise ayaad bannaanka joogtaa waxaan joogaa muddo afar bilood ah qiyaastii waayahay waa mahadsan tahay bal marka aan eegno dhinaca kale iskuulladan aad samayseen ee aad aasaasteen ee aad leedihiin waxaan ugu adeegaynaa dadka soomaaliyeed ujeedka markii hore aada uga dan lahaydeen waa maxay haddii iskuullo kale oo caadi ah dalka ay ka jiraan
waxaa jira iskuulla dowladdu ay leedahay oo waagii dadka muslimiinta oo qaxa ay yimaadeenba iskuulladaasi way ku fillaayeen ardaydana inay tacliimtoodana siiyaan diintooda iyo aqoontooda iyo dhaqankoodana u tixgeliyaan laakiin waa ay diideen waxay ku khasbeen ardaygii inuu dhaqankiisa iyo diintiisa bedelo tacliimsi u qaato lama siin fursad oo ardaygii diintiisa inta ugu yarna kaga dhaqmo matalan hadduu doonayo ardayga inuu ku tukado iskuulka inaan loo ogolayn hadduu doonayo ardaygii inuu hilib xalaala la siiyo meesha cuntada iskuulka waa laga siiya halka kan way u diideen waxaa ugu darna inay diideen ardaydii maalintii ciidil adxada iyo ciidilfikrga inay waalidiintood la ciidaan wadanku wuxuu ahaa dhinac wadan aada mutakhallif dhinacooga oo aada u hooseeya markii aan u tagnay bilowgii sagaashanadii aan rektoradii iyo maamulayaashii iskuullada u tagnay aan ku niri u ogolaada carruurtana waa ay diideen taasaan ugu keliftay inaan aasaasno iskuulle islaama oo tacliintii iyo horumarkii iyo aqoontii rasmiga ahayd oo raacaya manhajka dowladda iyo nidaamkeeda iyo tacliimta raacaya islamarkaana ardaygii u tixgelinaya diintiisa iyo dhaqankiisii waa garta marka islaam nacayb ayaa jiraad leedahay
islaam nacayb weyn baa jira oo dagaalkana lagu qaaday arrin kaleo waxaa jirta runtii aada muhiim u ah oo ay aada u wacan tahay wariyaasha idinkoo kale inaad ogaataan waxa weeye iskuulka iyaga tirakoobkiisa waad arki doontaa toddobiyo labaatanka sano uu jiray waxaan aqoonta waan ugu sarraynaa iskuullada ku dowladdu ay leedahay xaafadaha ajnabiga ku yaalla oo dhan waanu ka sarraynaa maxay ahayto ardayda iyadoo heerka tacliinta ugu sarreeyey bay gaareen meelo fara badan oo horumaray gaareen jaamacaday ka baxaan iskuullada dowladdu ay leedahay oo xaafadaha ajnabiga ku yaalla carruurta boqolkiiba konton ilaa lixdan baa shahaado ka qaata inta kale beertay galaan waa arday kharibatnabay noqdaan xabsiyadayna ku dhammaadaan intooda badan waayahay arday noocee ah ayaa marka dhigata iskuulkiina ma soomaali oo keliya
may waxaa dhigata arday ugu yaraan ilaa dhowr iyo afartan wadan ka kala timid oo wadamada muslimka u badan markii dugsiga hoose dhexe la yidhaahdo dugsiga sare ee maxay to ku yaala centerka magaalada stockholm bartamaha magaalada stockholm mesres magaalaha ku yaala ardayda dhigata isu dhish waxay u badan yihiin aan muslim lahayn waayahay marka iskuullada kale haddii aad soo koobto ee dalka ku yaalla maxaad uga duwan tihiin marka idinka
waxaan uga duwannahay wax kale ugama duwanin tacliinta iskuullada wadanka ka yaalla oo idil inta maadoo lagu dhigo waanu ku dhignaa macallimiin badan oo dhigta xitaa muslimahana waa macallimiin isu dhishay iskuul ka dhigta laakiin iskuul walba wadanka ku yaalla waxaa la siiyaa lix boqol iyo lixdan saacadood oo iskuulku wax wixii gaar isagoo uu jecel yahay uu dhigo oo la yahay school and profile luqadda isu dhishka waa profileka iskuulka kaasaan waxaanu ku dhignay hal maadoo luqadda carabiga iyo hal maado islaamka ah unbaan u dhigaynay laakiin waxa kaloo aan samaynayna waxa weeye jawigiiba waxaan ka dhigaynaa jawi ardaygii munaasab oo ah si gabadhii xijaaban xijaabkeeda ay u qabto masjid baa ku dhex yaalla iskuulka ardaygu ku tukanayo cunto xalaalaanu u samaynaynaa gabdhihii wiilashii baan kala qaybinaynaa xiisadii ciyaaraha iyo dabaasha waxya maalintii ciidda baan ardayga fasaxaynaa oo reerkiisii la ciidaya maalintii ciidda ugu ciidda kadib ay iskuulka yimaadaan iskuulkan xaflad ugu dhigaynaa weyn waayahay bashiir hadda marka dowladdu maxay idiin sheegtay goorma iskuulladan albaabada la ysugu dhufan doonaa dhinaca kale sababta ma idiin sheegeen oo ma idin yidhaahdeen arrimahan iyo arrimahanaan go-aankan u qaadanay
nacam go-aankooda way ku qoreen waxay leeyihiin soddonka bishii juun yaa la xirayaa iskuullada sana dugsiyeedkan hala dhamaysteen maxay ta sababtaan u xiraynana waxa weeye guddiga maamulka yaana ogolayn bay leeyihiin xitaa haddaan guddiga maamulka aan diidnana nin kale oo asaasay baana ogolayn bay leeyihiin arrintaasay ku qoreen laakiin arrin la yaab lan kuu sheegayaa waxaa jiray sharciba dowladda isu dhan soo saartay kowdii bishii koowaad labada kun iyo sagaal iyo tobankii sharcigaa cusub waxaan aaminsanaha in loo samaystay muslimiinta iyo iskuullada islaamka in lagu dhibaateeyo markii intuusan soo bixinna waanu sheegnay markuu soo baxayna waanu sheegnay sharcigaa wuxuu leeyahay wasaaradda waxbarashadu waa inay kontarool ku samayso dadka iskuullada leh brivate-ka ah islamarkaana maamulkeeda ah dadkii aan u qalmin marka imtixaanka ku dhaca halla halla maaragtay halla halla xiro iskoolladooda arrintaa waxay ku xireen maanta waxay ku xireen toddobiyo toban iskuul bay sharciga ku xireen iyo labaiyo labaat labaiyo labaatan xanaano labaiyo labaatanka xanaanobo labaiyo labaatan xanaano muslimiin ay ahaayeen iskuullada toddobiyo tobanka ay xireen lix iyo toban ka midoo waa muslim iskuulka toddobiyo tobanaad ay xireen oan iskuul muslim ahaynna isagaa dhaqaale dhaqaale xuma ku dhacay isagiiba khasaaro ku dhacday saasuu iskuulkii u xiray markaasay laysinkii kala noqdeen laakiin hal iskuul oo kale oo diin kale ah lama xirin iskuullada islaamka unbaa la xiray taasoo caddayn u ah in ay tahay islaam nacay dowladda isudan ay hogaaminayso mas-uulna ka tahay madaxna ka tahay waayahay tirada guud ee marka ardayda wax ka baranaysa iskuulladan aad maaragtay maamulayseen imisay dhan yihiin tira ahaan ardayda ardayda guud ahaan gacanteeda ku jirtay saddex kun oo saddex kun oo arday kor bay u dhaafayeen waxa saddexdan ugu dambaysay hadda xirayaan oo kun iyo laba boqol oo arday baa dhigata waxa la yaablan kuu sheegayaa waxa weeye iskuul islaam oo magaalada gutenberg caasimada labaad ku yaala oo la yara romos schoolan bay sidaasoo kale laysinka uga ceshadeen oo arrintiisa weli maxkamadaha qaallo aysan dhammaanin oo dhinac u dhicin iskuulka wuxuu lahaa lix boqol iyo afartan iyo afar caruura waxa looyaradii difaacaya ay ku yidhaahdeen kama dhicin taariikhda isudan iskuul iskuul isudan ku yaala in la xiro oo caruur intaas leeg ay dhigato oo lagu marmarsiyoodo maamulkaan munaasab ahayn weli taariikhda isudan kama dhic xitaa iskuul boqol ilmood dhigtaan oo la xiray isudan ma jiro hadday maamulka isugu qanacsanayeen waxay yidhahdeen maamulka iska bedela unbay yidhahdaan laakiin hal la xiray iskuulka ma yidhaahdaan maanta waxaan ka hadlaynaa kun iyo laba boqol oo arday taariikhda isudan kama dhiceen haddii caruurtaas ama iskuulka uusan dad aan muslim ahayn aysan lahayn lama taabteen loomana dhowaadeen
maxaa marka hadda xal ah oo dowladdu ay u haysaa ardaydaas ma idiin sheegeen ama maxaad kala socotaan
dowladdu xalkay u haysa waxa weeye iskuulladii dowladdu ay lahayd baan qiimaha lahayn oo ardayda wax baraynin oo ardaydooda boqolkiiba konton ama afartan iskuul ku yaalla xaafadahan hadda ay dowladdu leedahay carruurtiina geysta soddon iyo kow boqolkiiba carruurtiiba shahaadadii dugsi hoose dhexe qaadanaya soddon iyo kow boqolkiiba lixdan iyo sagaal boqolkiiba xitaa shahaado ma qaadanaya xalkooda waxa weeye iskuulladaas baaba-ay oo dowladda ah yay leeyihiin ku noqda ardayda iyo guryi iyo geeya waalidiintiina mana aqbalin wayna ka xumaadeen waa ka dhiidhiyeen way ka mudaharaadeen waxay ku ballameen hal waalid oo carruurtiisa geeya iskuullada inaysan jirin ay ka ay ka mudaharadaan ay ka dhiidhiyaan ay aysan aqbalin marnaba xalkoodu waxa weeye carruurtii aqoon daraha lagu celiyo maxay ahayd horumarkan yaysan ogolayn raalli ka ahayn idinka maxaad dhankiina u aragtaan xal marka inay tahay haddii hadda arrintu ay heerkan taagan tahay
xalkii waxaan u aragnay laba tallaabo yaa noo furan tallaabo waxa weeye in laga dacwoodo laba looyar oo culus oo ragga xeeryaqaanada sharci yaqaanada ugu waaweyn waddanka oo ku takhasusay arrimaha iskuullada labadaa nin baa u saftay oo yiri waanu difaacaynaa waxayna leeyihiin qodobka lagu xiray sharciga waddanka ma waafaqsana inaan ka guulaysanayna aanu aaminsannahay qolada arrintan samaysay qodobka labaadna waxa weeye inaan raadinno xal ah inaan qolo kale la heshiino oo la wareegtay iskuullada sidii carruurta aan intii la kala diri lahaa oo lagu celin lahaa iskuulladaas aan mustaqbalka lahayn
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaa kan
aad baan ana idinku mahadcelinayaa sharaf iyo karaamaad leedihiin intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay bashiir ammaan cali mire oo ah aas-aasaha iskuullada loo yaqaano al azhar scolan oo ah dugsiyo hoose iyo dhexe iyo sidoo kale international i t college of sweden oo isna ah dugsi sare oo ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi sweden inta mar kale aynu kulmi doonno haddii eebbaha wodda lihidmo waa ridwaan xaaji cabduule oo idinla nabadgeliyo